maamulka dowladda hoose ee degmada kismaayo ayaa bilaabay dadaallo ku aadan wax ka qabashada gawaarida taarga la-aanta ah iyo kuwa markaasi gaadiidka dadweynaha ee muraayadaha madoobe loo yaqaano bensalka iyada oo dhowaan maamulka degmada kismaayo uu bilaabay habka nidaaminta gaadiidka dadweynaha sida blka iyo tagaasida kuwaas oo loo sameeyey calaamada e iyo b kaasoo looga gol leeyahay yareynta jaamka wadooyinka maamulka degmada kismaayo ayaa dhanka kale amar ku siiyey laamaha amniga in ay qabtaan gawaarida taarga la-aanta ah kuwa bensalkana ay ka fiiqaan bensalka sida uu warbaahinta u sheegay gudoomiyaha degmada kismaayo ahna duqa magaalada cumar cabdulaahi maxamed faraweyne waxaa soo badatay qof kasta intuu gaarigii taargadii ka furo inuu bacmadow ku dhajiyo intaad gaariga taargada waxaa gaariga loogu sameeyey in lagu garto gaarigaana wuxuu yahay meel kasta boolis iyo hay-adaha amniga iyo sirdoog ma taagna meel walba shacabkaa taagan waxaa rabaa gaarigu markuu falgeysto qofka shacabkaa inuu markiiba lambarkiisa intuu qori karo oo kale gaari lambarkaasale buu ahaa taasi waxay dan u tahay dadka oo dhan bay dan u tahay taa laaligeed waxaa mamnuuca laba shay gaadiidka labadaas shay waxay tahay inaan gaarigu taarga lahayn waa ka mamnuuc in bacmadow ku xihan tahay waa ka mamnuuc meel adduunka ay ku qoran tahay gaariga dowladdu taarga looguma xidhi karo ma jirto ama shacab ha ahaado ama dowlad ha ahaado waa in taarga loogu xirtaa baabuurta lagu xihaa hay-adii amnigu way joogaan booliskii iyo nabad suguddii iyagaa laga rabaa fulintiisa gaari aan taarga lahayni ma jiro aniga hadda kayga waaba iska qaayibeeyo taargalaan baan ku wata haddaan ku xidhaya anigu waa in taargada lagu xidho baabuurta lagu xidho nidaamkaasna in loo hoggaansamo oo la fuliyo maamulka degmadana waxaan farayaa in dadka si hufan loogu shaqeeyo hay-adaha amniguna waa inay wixii kaga aadan ka qaataan waxaynu u baahan nahay dowlad wada socota amni iyo iyo iyo shaqaale iyo rayidba labadaba baynu u baahanay inaan ka samayno waana sidii kismaayolena ka bartay waa mahadsan tihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu